You're with SBS Radio.
sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka wuxuu marayaa gabagabo dalkeeni hooyo haddii aan dib ugu noqono wuxuu ahaay sanadkii labaad ee dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo iyo xasan cali kheyre ayuu u ahaa dabcan shaqo badanna waa la qabtay waxyaabo badan oo ama khaladaad ah ama guud ahaan dalka ka dhadhacay ama sidii la rabay oo aan loo shaqaynina iyaduna waa iska jirtay marka haddii aan kala qaado waxyaabaha dowladdan kolley lagu xusuusan karo waxaa ka mid a korarka miisaaniyadda oo de sanad ba sanadka ka dambeeyey miisaaniyadda dowladdu ay aada u korartay waxaa kaloo dowladdan lagu xusuusan karaa barnaamijka is-xilqaan oo ah barnaamij cusub oo ah barnaamijkii iskaa ugu qabso dalka soomaaliya lagu dhisay mid lamida oo hadda lagu dhisaa wasaaradaha iyo wakaaladaha dalka soomaaliya waxaa kaloo ka mid a la wareegidda hay-ado badan oo dowladeed oo awal gacan dad gaara ku jiray sida iskuullo iyo isbitaallo iyo wasaarado iyo wakaalado iyo xerooyin ciidan waxaa kaloo ka mid a bixinta mushaarooyinka shaqaalaha ee ciidamada qalabka sida oo aada loogu ammaanay in si joogtaha loo bixiyo waxaa iyaduna runtii madan mudan inla in la tilmaamo xakamaynta ama joojinta hantidii maguurtada ahayd ee dowladihii dowladdan ka horeysay qaarkood runtii xadgudubyo badan loogu geystay oo dadka soomaaliyeed hanti ay wada lahaayeen si gaara looga faa'iidaysta ama dad gaara iyadoon aan tartan iyo transparenty lahayn lagu siiyo runtii dowladdan waxaad moodaa aada iyo aada inay arrintaa iyadaa u xakamaysay waxaa iyaduna aada iyo aada muhim u ah oo dowladdan lagu xusuusan karaa amniga magaalada muqdisho oo aada usoo hagaagayo marka laga reebo qaraxyada oo aada moodid inay kala dheerdheer yihiin ama dilalka laftoodu oo aada moodid marka sanooyinkii hore la bardhigo magaalada xamar soo kabashadeedu inay aada u wanaagsan tahay anugu haddaan ka imid marka soo kabashada magaalada muqdisho runtii ah iyaduna qofkii dhex tagaa hooyadii diilaa gelayso dalku inuu aada moodid in lasoo noqdo dadku hantidoodii iyo maalkoodii iyo ganacsigoodii iyo guryahoodii ay yimideen waxaa kaloo iyaduna aada iyo aada muhim u ah in dowladdu ay qaaday dhammaan hay-adihii iyo dowladihii iyo shirkadihii iyo n g o yadii internationaalka ah oo dalka kenya iyo dalalka deriska xarumaha ku lahaa in lagu amray in kow iyo soddonka december ay soo wada galaan magaalada muqdisho ciddii soo geli waysa una lagala noqonayo heshiiska waxaa kaloo ka mid a iyaduna runtii ka dhex muuqashada dowladda federaalka oo ay ka dhex muuqato ururada caalamka iyo ururada muxuu ahay dowlad goboleedyada waxaa kaloo ka mid a soo jee soo soo deynta maxaabiis badan oo ku xirneed tala shisheeye waxaa kaloo iyaduna lagu xusuusan karaa runtii dowladdanu in xiriirka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo laba jirsaday taasoo muujinayso inay jebiyeen rikoorkii xumaa ee awal hore u yeelay ra-iisul wasaareyaasha ilaa afar ra-iisul madaxweyne iyo afar ra-iisul wasaare ilaa intaasoo ra-iisul laba iyo toban ra-iisul wasaare oo muddo sanad ah kadib kala tegi jiray waxaa kaloo iyaduna dowladda lagu ammaani karaa runtii inay aada dadaal badan u muujisay in soomaaliya laga cafiyo deymanka taasoo iyaduna rajo weyn laga qabo qodobadaas ayaan isleeyahay waa qodobada runtii lagu tallaabsaday waxyaabaha aan isleeyahay waa waa dhaceen ama ha ku dhacaano khaladaad ama ha ku dhacaano dadka soomaaliyeed ama sidii la raba yaan yaan yayna u dhicina waxaa ka mid ah oo aada iyo aada runtii uu nasiib darra ah khilaafaadka khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo runtii ilaa afar bilood dowladaba dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kala maqan yihin waa nasiib darrooyinka jiray ka mid tahay amniga ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo dowladdu haba yaraatee wax tallaabaha weyn ayna ka qaadin marka la babar dhigo heerkii looga tegay dowladihii ka horreeyey waxaa iyaduna waxyaabaha dhacay ka mid a khilaafaadka iyo mooshinkii uu ku baxay muxuu ahaa jawaari oo iyaduna dhacdo kaleo runtii aan wanaagsanayn waxaa kaloo iyaduna waxyaabaha soomaaliya ka dhacay ka mid a burbur hadda inuu ku socdo dowlad goboleedyada gaar ahaan galmudug oo laba maamul yeelatay iyo jubbaland oo aada moodid inay kismaayo iyo gedo u kala go'day oo la kala aamin baxay oo laba kalsooni ay kala noqdeen waxaad moodaa marka burbur dowlad goboleedyada ku socday inuu yahay waxaa kaloo iyaduna la xusid mudan shariif sheekh axmed isxaaq zilaadiisii dhacdo kaley ahayd iyaduna oo kolley nin siyaasi oo muddo soo shaqeeye u ahaa waare oo asna laba jeer ka badbaaday mooshin iyaduna deganaansho la-aan ayay muujinaysaa inay dowlad goboleedyada qaarkood awalba tabar darrada tabartooda yahaad inay ka muujiso waxaa kaloo iyaduna runtii walaac badan laga muujiyey doorashada ee, koonfur galbeed oo dad badan oo aaminsan yihiin inay dawladdu faraha la gashay ee, waxaa kale oo runtii aada iyo aada u joogsaday oo hakaday dhammaan shaqooyinkii iyo dhammaystirka dastuurka doorashooyinka twenty twenty diyaargarowgiisa iyo khayr qaybsiga khayraadka iyo amniga dalka oo kulligood ku wada xiran ee, in arrimahaas ay wa- shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xiriirkooda ayay daraaddeed ayay shaqooyinkaas u eg- u- u fadhiyaan heshiisyada waxaa kaloo iyaduna walwal badan dad badan ay ka qabaan inkastoo dad badan oo taageersan oo ay jiraan haddana heshiiska lala galay ee ay wada galeen dowladaha etoobiya soomaaliya iyo eritrea oo dad badan oo walaac ka muujinayaan inkastoo dadka soomaaliyeed aada ay iskaga iskaga khaldan tahay in eh, madaxweynuhu sidiisaba wuxuu geli karaa waa is-afgarad ama ma- ma- memorandum of understanding ayaa sharciga u ogol yahay wax qaanuun oo siinaya inuu heshiis buuxa galaaho dalkeennu ma laha Eh, eh, waa isagu memorandum of understanding iskaashi guud uu soo saxiixi karaa kabacdi xukuumadda ayay tahay inay si anba qaado oo heshiiska nooca iyo qaabka iyo muddada iyo sida loo kala faa'iidaysana ay tilmaamaan baarlamaanka la geeyo intaa markuu golayaasha maro dabadeed madaxweynuhu uu deg ku soo saaro muxuu ahaa eh, faafinta rasmiga ah markaas ay wuxuu qaanuun noqon karaa marka dadka soomaaliyeed waxaad moodaa eh, madaxweyne heshiisou galay dee heshiis inuu galo madaxweynuhu maba u idmanaba ma geli kara heshiis mama wuxuu geli karaa iskaashiyuu geli karaa kabacdi broseeskaasay maraysaa marka in dulqaad la yeesho dadka soomaaliyeed ee muxuu aha madaxweynuhuna uu hortago baarlamaanka oo uu u sheego waxa meesha ka jiraaho sida ay yihiin waxaa kaloo iyaduna sanadkan waxyaabaha dhacay oo runtii aan aan fiicnayn ka mid a khilaafka ee, villa soomaaliya iyo guddoomiye mursal soo kala dhex galay iyo mooshinka madaxweyne farmaajo laga keenay oo ee, burburay laakiin xoogaa raad ku yeelana ama calaamad ku yeelanayo madaxweynaha ee sababta waxa weeye in madaxweyne mooshin laga keenaa wax fiican ma aha xasan sheekh saasaa looga keenay marka ee, in laga taxadaro oo ee, dadku de madaxdu xanteeda ma mooge eh waxyaabaha looga keenaa mooshinada inay ka hor inay baarlamaanka si si waaf- waafi u qanciyaan ayaa muhiim ah haddii shantan qodob la sameeyo waxaan qabaa inay aada iyo aad wax badan loo loo qaban karo kow qodobka koowaad oo mudnaanta koowaad lo waxawaaye dhammaystirka khilaafka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada aada uu muhim u yahay qodobkaas waa qodob gundhig u noqon karo waxaa shaqooyin xayiran oo dhan inay wax laga qabto qodobka labaad oo muhimka ah waxa waaye Eh, waxaad moodaa golihii adeega garsoorku ma dhisno dalku waa saddex hay-adoodu ka koobmaa qaanuuniyan waxa weeye waa garsoorka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka xukuumadda iyo baarlamaanka waa dhisan yihiin garsoorkii ma dhisna maxkamaddii dastuuriga ahaydna ma dhisna waxay keentay marka in iska qabsi badan oo yimaado sababta waxa waaye garsoor madax bannaano ma jiro haddii xukuumaddii sharciga ay gacanta ku haysata ayadu siday rabtay u dhaqanto baarlamaanku sow rabo uu dhaqmo nin waliba dowlad goboleedku sow rabo uu dhaqmo nin waliba yidhahdo anaa qaanuunka iyo fasaxaya waxaa yeelay sababta waxa maqan vacuum waxaa jiro waxa ka maqan meesha hay-adihii garsoorka oo madax bannaanaay oo ama fasiraad ka bixi lahay qaanuunada laysku haysto ama ayagu u kala garnaqi lahay ama haddii aan la kooda ayaa ka maqan marka in la dhiso waana laga warwareegtay muddo dowladihii xasan sheekh maxamed dowladdiisiina waa ka warwareegatay ee, saaxiibada haddeer ee, madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayrane kolley ayaga laftooda waxa u wanaagsan si ay uga badbaadaan ee, buuqa iyo qaylada iyo isqaqabsiga inay golahaas adeega samaystaan iyo maxkamadda dastuuriga ah waxaa kaloo muhima oo aada iyo aada muhima in dowladda dhexe ay dhexdhexaad ka noqoto doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay aaminto dadkaa soomaaliyeed oo meeshaa ka soo baxaya oo inay dad soomaaliyeed yihiin in si xalaal ay u tartamaan wixii ka soo baxana markaa ay la macaamilaan qodobka ugu dambeeyaahu waxa weeye in dhammaan heshiisyada dowladdu ay soo gasho ama madaxweynuhu soo galo ama ra-iisul wasaaruhu soo galo oo ah ama heshiis ama is-afgarad in la mariyo hanaan oo qaanuun ama sharci ku noqon karo kaasoo ah kow in loo keeno xukuumadda labo in la geeyo golayaasha kadibna in laga soo saaro faafinta rasmiga markaas ayaa wuxuu qaanuun noqon karaa Een, hadday noqoto waddankan waxaanu soo marnay waqti fiican waraanaysaa een, aanu ladan nahay nabad haysano barwaaqo haysano deganaan haysano waxbarasho haysano kaalmayn iyo taakulayn aan haysano aada iyo aad baanu ugu fiicnayn sanadkan waddankan Een, howlaha waddankana waa ka qayb qaadanaa hadday wax kastoo ay noqoto waxaan ka qayb qaadanaa horusocodka waddanka waanu ka qayb qaadanaa waanu ku jecel lahay wix allaale waxay horumara oo waddankani leeyahay inaanu garanaysaa horey ugu soconno hadday xag sharci noqoto iyo hadday xag dhaqaale noqoto iyo hadday een, xag waxbarasho ay noqotaba aad iyo aad baanu ugu wanaagsannahay waana ku mahad celinaynaa waddankan australia Een, siday noo dejiyeen iyo siday noo daryeelaan aad baanu ugu mahad celinaynaa waana waxaan la hilmaami karaynin taas taasaan kaga baxay waxaana rajaynaynaa inay noqoto een, dowladda iyadan mid semberi barwaaqadeeda iyo horumarkeeda hore usii socdo ayaanu rajaynaynaa mustaqbalkaanu ka rajaynaynaa haddii aanu usoo noqono annaga xagga wax- waxqabadka ururka iyaga muxuu ahaaye ururka gabdhaha soomaaliyeed soomaali female waa urur magaranaysa muctarifa dawladdu kaalmayso taakulayso hadday cilmi noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday educationally noqoto hadday caafimaad noqoto hadday daryeel iyo family ay noqoto waa aad iyo aad baana loogu dadaalaa waddankan Een, taasna waanu ku howlgallay soomaaliya een, iftiin soo baxa haya oo dareen iyo garasho leh ayay u muuqdaan dadka yagii dad fahmahaya dowladnimadooda dad fahmahaya waddaninimadooda dad fahmahaya wax soo saarkooda dad fahmahaya barwaaqada waddankooda dad doo- eh, dad fahmahaya magaranaysa lahaanshaha waddanka iyo dadka Een, ayay noogu muuqdaan dadkii soomaaliya Een, intii xoogaa tabanaysana waxaanu ka rajaynaynaa inay dareemi doonaan lahaanshaha mustaqbalku inuu waddankoodu yahay dadkoodu yahay dadkooda u dhaqaaleeyaan u turaan muxuu ahata nabadgelyadooda iyo nabadooda ilaaliyaan aruurintooda iyo iyo magaranaysaa tarankooda iyo magaranaysaa een, waxtarkooda inuu sii socdo inay dareemayaan bay u muuqdaan waana ku mahad celinaynaa u mahadinaynaa intii wax tabanaysana waxaanu ka rajaynaynaa in si degan oo dareen wanaagsan leh oo dareen walaaltinimo leh oo dareen soomaalinimo leh inay ku halgami doonaan waxaan kaloo rajaynayaa dadka dibadaha aaday inay dalkii iyo dadku waatabahayaan waxaa la moodayaa mutacalimiin wax aad wax u baratay inay ra'yigooda ay ka dhigaan mid ku wajahan wadaninimo dad jacayl inay u soo jeestaan wax soo saar cilmi iyo wax iyo waxbarasho inay u soo saartaan dadka ku gubaabiyaan baa loo baahanya Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.